إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من rbbina الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray saldhigyada ay ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanno ka tirsan gobolka shabeellaha hoose duqayn madaafiic loo adeegsaday ayaa lagu garaacay xarunta maamulka degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho dowladda etoobiya ayaa shaaca ka qaaday inay soo gebagabaysay dhismaha aasaaska biyo-xidheenka annahda xilli khilaafka ka dhashay biyo-xidheenkaas uu weli taagan yahay dad etoobiyaan ah oo ku nool gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya ayaa dibadbaxyo ka dhigay magaalada hargeysa taasi oo muujinaysa awoodda ay etoobiyaanku ku yeelanayaan dalka qaar ka mida waxgaradka soomaaliyeed ayaa ka hadlay dhallinyarada waddanka ka tahriibaysa xilli dalkeena ay ku soo qulqulayaan shisheeye kala duwan warkeenna waxaad sidoo kale ku maqli doontaan xubinta ganacsiga ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa labiyo tobanka bisha barakaysan ee ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo kowda hijiriyada warkii oo dhan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray difaacyada ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in habeenkii xalay ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weeraro qorshaysan ku qaadeen difaacyada ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin jannaale iyo berire oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose dagaalada ayaa ahaa kuwo aad u xoogan islamarkaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana u suuro gashay in ciidamada mujaahidiinta ay gudaha u galaan deegaanadaas islamarkaana si kafoolkafool ah ay u weeraraan ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ee duulaanka ku jooga deegaanadaas lama oga khasaaraha ka dhashay dagaaladan waxaana ay qayb ka yihiin howlgallada joogtada ah ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadayaan goobaha ay shisheeyaha iyo dowladda federaalka ka joogaan dalka soomaaliya duqayn madaafiic loo adeegsaday ayaa lagu garaacay xarunta maamulka degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho guutooyinka jugta culus ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku garaacay xarunta maamulka degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho waxaana ku dhacay dhowr midfac lama oga khasaaraha ka dhashay duqayntan waxaana imaanaysa iyadoo guutooyinka madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii laba jibaareen howlgallada duqaymaha ah ay ka fulinayaan gudaha magaalada muqdisho islamarkaana ay la beegsanayaan xarumaha shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leedahay magaalada muqdisho dhowaan ayay ahayd markii guutooyinka madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar madaafiic loo adeegsaday ku qaadeen xarunta xalane oo ah taliska ugu weyn ee ciidamada shisheeyaha ku leeyihiin dalkeena soomaaliya waxaana ka sii horeeyey duqayn ay ku garaaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho oo xarun u ah ciidamo iyo shirkado shisheeye dowladda etoobiya ayaa shaaca ka qaaday inay soo gebagabaysay dhismaha aasaaska biyo-xidheenka annahda xilli khilaafka ka dhashay biyo-xidheenkaas uu weli taagan yahay warbixin ku aadan haashim cabdinaasir ayaa soo gudbinaya war ka soo baxay dowladda etoobiya ee uu hogaamiyo abiy axmed ayaa lagu sheegay in ay dowladdu soo gebagabaysay dhisidda aas-aaska biyo-xireenka annahda taas oo u suurageli doonta in biyo-xireenka ou keediyo biyo badan sida ay sheegayso dowladda etoobiya keedadka biyo-xireenka ee hadda la sameeyey howshoodana lasoo afjaray waxay keedi karaan qiyaastii afar milyan oo mitir oo saddex jibaaran waxayna ku soo aaday iyadoo ay roobabku si weyn u da'ayaan inkastoo caalamka uu dhibaato ba'an ku hayo cudurka koronafirus haddana howsha biyo-xireenka ee annahda ayaa si dhaqsi ah uga socda waddanka etoobiya ayaa si dhaqsi ah u socda waxaana hadda ay shaqaalaha biyo-xireenka ay bilaabeen inay geedaha ka jaraan masaafo dhan kun hegtar waxaa dhinaca kale aad u sii socda ololaha ay dowladda etoobiya dhaqaale uga aruurinayso mashruuca biyo-xireenka annahda kaas oo ay u xamaasad qabaan shacabka etoobiya waxayna sheegtay dowladdu inay hadda uruurisay lacag dhan lix iyo toban milyan oo dollar taas oo muujinaysa sida etoobiyaanka ay uga midaysan yihiin qadiyadda biyo-xireenka nahda haweenay u hadashay guddiga isxilaqaanka ee ka qayb qaadanaya dhisidda biyo-xireenka nahda ayaa sheegtay inay shacabka etoobiyaanka ay dareemayaan in mashruucan uu barwaaqo u horseedi doono sidaas darteedna ay si firfircoon uga qayb qaadanayaan dowladda etoobiya iyo shacabkeeda ayaa aad uga hor yimid wadahadallo saddex geesood ah oo ka dhacayo dalka maraykanka waxayna amerikaanka ku eedeeyeen inay la safteen waddanka masar taas oo marka waaqiciga la yimaado ah mid aan waxba ka jirin mas-uuliyiinta dowladda etoobiya waxay sheegayaan in dhisidda biyo-xireenka nahda ay tahay mid aan laga gorgortami karin dowladduna ay sii wadi doonto wax waliba oo culaysyo ah oo uga yimaada arrinkan la xiriira biyo-xigeenka annahda ma ahan oo keliya horumarka waddanka balse waa arrin ku xidhan nolosheenna ayuu yidhi mas-uul etoobiyaan ah oo la hadlay wakaaladda rasmiga ah ee etoobiya madaxweynaha dalka masar ninka lagu magacaabo cabdifataax asiisi ayaa aqoon-yahanada iyo shacabka masar waxay ku eedeeyeen inuu halis geliyey nolosha reer masar oo badankood ku tiirsan biyaha webiga niil markii uu tanaasulaad isku xigxiga u sameeyey dowladda xabashida etoobiya khilaafka biyo-xireenka annahda ayaa u dhexeeya dowladaha etoobiya masar iyo suudaan waxaana ilaa iyo hadda muuqanaysa inay u sarrayso dowladda xabashida etoobiya oo taageero ka helaysa waddamada reer galbeedka gaar ahaan maraykanka dad etoobiyaan ah oo ku nool gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya ayaa banaanbaxyo ka dhigay magaalada hargeysa tani oo muujinaysa saamaynta etoobiyaanku ku leeyihiin waddanka maxamed muudey abuu muslim ayaa warkan inoo faahfaahinaya magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan ayaa waxaa ka dhacay dibadbax ballaaran oo ay dhigeen dad etoobiyaan ah oo ku noolaa tobankii sano ee u dambeysay dalka soomaaliya dadkan oo isugu jira dumar iyo rag ayaa banaanbaxa ka hordhigay xarunta madaxtooyada maamulka somalilan waxayna ka cabanayaan hay-adda u n h t r ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga iyaga oo ku eedeeyey inay waxba u qaban qaarkood waxay si nadiif ah ugu hadlayaan luqadda soomaaliga halka kuwa kalena ay ku adkaatay waxayna tani muujinaysaa wakhtiga fog ee ay dadkan etoobiyaanka ah ku sugan yihiin dalkeenna soomaaliya waxaan doonayay dadkii masaakiinta meesha jooga oo haayadda mas-uul ka tahay labiyo toban sano iyagoo waraagtooda haya oo sharcigooda hayaan waxaa oo caawinaya oo meesha ku caawinaya idna ma jirto oo udur baa jira iminka gurigaha ka soo bahinaana lagu yidhi meel alle meel alle meelaan shaga tagno ma garanayno iyaalkii way wada gaajoonayaan dadkii waxaana caawinayaan umaan arag iyaalkii way wada gaajoonayaan qaar baa bannaanka jooga waxaana laga cabanayaa naadaamaa udurka jiro iminka naadaamaa iminka udur jiro oon anugu bixi karin waynana la aawiyaa dadkanaad arkaysa oo labiyo toban sano bay waraaqtayaan qaar baa labiyo toban iyaal ku dhalay dee waxa la aawiyo oo weli yunijisarta waa laga hela ma jirto gargaar saabuunaa ma rabna waanu gaajoonaynaa qofku caloosha wax ku cunaa gacanta meedhanaya gacanta meedha udurka iska ilaaliya suurtagal maa yoonisarta amaana kaxayso ama wax no gargaarto intaasaan u baahna ciyaalkii annagiiba gaajaysan waninu tibarbaanu waniba katana weli nugabe mayi afaan soomaaliya wii dhibayaa in yar kow eeg waninu tibarbaanu rakoba katana weli nufide rakoba bakasani weli nufide baasti ramadaanaatanaan amatu dhalama keena keessa gargaarsa tokko waan nu nuga dhan hin jiru interview nuga dha isin goone majan nambara nambara nurraa barreeffatan nambara ugu nurraa barreeffatan isin yaamna jaan inoo shaqan jire iminkana baalashka bay koo hoyden baa la yidhi odayaashana shaqo mayaanyaan gaajayo dhibaataan haysabay yidhahdeen aawiyaan ama warqadoodii ha naga qabsadaan waddankeenaan ku noqonaynaba labiyo toban sannadoodin waraqaha waan qaade ilaa imka waxa aawasa ma jirtu gabadheedana waa doktorka waa warwa muushe shan boqol ma bixin karayo hori gabadheeda ilaa imka doktorka ay joogta aniga waan saare waxgaradka soomaaliyeed ayaa ka hadlay dhallinyarada dalka ka tahriibaysa xilli waddanka ay ku soo qulqulayaan shisheeye kala duwan cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali ayaa inoo faahfaahinaya qaar ka mid a saalaadiinta soomaaliyeed oo ka qayb galay barnaamijka falanqayn ah oo ay qabatay idaacadan islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxa ay si faahfaahsan uga hadleen dhallinyarada soomaaliyeed ee qurbaha u tahriibaya kuwaasoo dhibaatooyin kala duwan la kulmaya nabadoon axmed golos oo ka mid endhergarad ayaa arrintaasi si qoto dheer uga hadlay waxaanuu sheegay in dhallinyarada soomaaliyeed dibad ah loo qaadayo halka kuwa shisheeyana dalka ay duulaan ku soo galeen arrintaasna aanay ahayn mid loo dulqaadan karayo adeer arrimahaas waxaa ka dambeeya dowladaha cadowga ummadda islaamka ku ah marag ma doontana waayo arrinkaasi asaga annaga dalal dhallinyaradeenni xaduudahay u fureen gacmahay u haatiyeen dalkan in la qabsado dadka soo go'aamiyey kuna soo duulay iyo dowladaha waaweynoo ka dambeeya ayaa waxaa ka dambeeya dadka in dadla'aan la dhigo dadka qaabkii dadla'aan loo dhigi karaa dhallinyarada in laga tahriibiyo laga saaro qaar badda lagu laayo qaar magafa lagu laayo qaarka harayne dibadaha lagu duro ama ama lagu dhaqan xumeyo ama diintooda looga saaro dalka saasaa dadka looga saari karaa kuwana madfac lagu laayo waa tantaangiga yugandheeska iyo burundiga iyo cadowgao dham iyo maraykanka iyo faransiiska iyo dabaabaadkooga waa kuwa dadka cirk iyo dhulba ka duqaynaya oo dadkii rayidka ahayd markii hadda wax kala waayeen inay diyaarado u qaataan ay ku gumaadeen intii dalka ku hartayna intii kalena ka dhaqaatiyay dheheen madfacan iyo carabtan annagana xadgudaha idiin furayna badahana waa ku laynaya ina isbitaaladayaa lagu laynaya sidaad maqlaysidba ama dareemaysay oo keliyaha lagala baxayaa cudurhor suna lagu durayaa aidis lagu durayaa dalka dadkiisa in la baabi'iyaa lasoo qorsheeyo qorshahaas ayayna ka mid tahay tahriibku waa qorshaha ugu weyn oo dadka iyadoon xabad lagu dhufan dalka looga xaalifo karo dalkoo cidlaana loo qabsan karo sidaa ayaa ka dambaysa siyaasadaha noocaasa ka dambeeya ayadoo hadda caalamka la og yahay dalka soomaaliya boqolkiiba sideetan oo nabad yahay ayaa dadka la gurbinaya la xagaanaya magaalada muqdisho cadaadisaa lagu saara siduu canuga u tahriibo ama reerka u tahriibo gurigaa lagala baxa ama waa la dila ama bajaaja laga dila ama balaayo dhan ayaa lagu shida waana laga tahriibinaya dadka dalka cidla ah ninka dalkiisa loo tahriibayo waa ka dhallinyaradiisa ay ku soo socdaan dalkay maalin walba diyaaradaha etoobiyaankii maalinta ugu yaraata afar boqol oo qof oo etoobiyaanha boosaaso tagta afar boqol oo qof oo etoobiyaanha tagta oo usoo tahriibta hargeysa shaqooyinkii yaryaraa iyagaa la wareegay dalkao dhan iyagaa la wareegay xataa cid ka daba hadli karta maantii lama arko laba sana ama sanad hadda kadib haddii la joogana dalka iyagaa la wareegaya marka qorshaha waxaa ka dambeeya dadka dalka ku soo qulqulaya ama ha caddaadana ama ha madoobaano ama taangi ha ku yimaadaan ama diyaaradda ku yimaadaan ama tahriib ku yimaadaan kuweenana dalka ka saaraya nimankaasa qorshahaas ka dambeeya ugaas cabdulaahi daahir axmed oo ka mid aha ka qaybgalayaasha falanqaynta ayaa geestiisa dhallinyarada soomaaliyeed waxa uu kula taliyey in ay la dagaalamaan shisheeyaha dalka kusoo duulay intii ay tahriibi lahaayeen
waxaa waxaal ah sida ila tahay aniga dadku inay ka shaqaystaan dalkooda cadowga joogana ay kala baxaan gaalada afrikaan waay wax meesha la keen kenya iyo etoobiya iyo jabuuti iyo waxyaabahan kaloo amisom la leeyahay waxay way dadka wax tahriibina waa ayaga dhallinyaradu waxaan leeyahay iska saarto dadkaas had la dagaalamto dalkooda khayraadka waa ka buuxiyaa baduu ka buuxaa berigow ka buuxaan beerihiyaa yaalla xoolihiyaa farihii ka batay dhallinyarada tahriibe hadday maantay ay gaalada inay iska dhiciso ay go'aansato oo kuwa iska dhicinaya jihaadku waa bilaaban yaho waa joogayaa jihaadka haddaa asagoo hana qaaday oo gaal dhul wax uga qaadi weyse cirkana daroonays ayduna wax uga qaadi weyse ayay joogaan gaalada aan isgarabsanno meesha dowla ma joogta odayaashaan maaragtay gaaladu soo carbisatay inta warkooda iska daayaan gaalada ha lala dagaala dadka soomaaliya dalkeeda ayadaa khayraad loosoo doono jiree lagama doono jire soddonkii sane ugu dambeeyey soomaali fara badan ayaa waxay u tahriibeen waddamada shisheeye waxayna u gacan galeen kiniisado iyo hay-ado kale oo shisheeye qaar ka mid ah ayaaba diinta islaamka laga saaray halka kuwo kalena iyadoo la dhaqan rogay lagu soo celiyey gudaha dalka kuwaas oo qaarkood xildhibaano iyo wasiiro shisheeyuhu uu ka dhigtay ummadda soomaalidana waxaa loo sheegay in ay madax u yihiin laakiin xaqiiqadu waxay tahay in ay u adeegayaan dalalkii ay ka yimaadeen markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicirkii ugu dambeeyey ee dalagga waddanka raashinka waddanka waxaa suuqyada ugu badan ee laga hela ka mida kuwa ku yaala koonfurta soomaaliya gallayda ayaa ugu horraysa oo ka soo go'da beeraha waxaa koombadeedii la iibinayaa koob iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa la iibinayay toddoba boqol iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga ah masigada waxaa koombadeedii ama shooddeedii la iibinayaa saddex kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa maanta la iibinayay boqol sagaashan iyo shan kun oo shilinka soomaaliga ah digirta haddaan eegno koombadeedii waxay yahayd afar iyo labaatan kun loorkeediina waa hal milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah sisinta kiiladeedii waa saddex iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah saliid macsarada haddaan eegno jirigaankeedii waxaa la iibinayaa hal milyan oo shilinka soomaaliga ah halka liitarkeeduna uu yahay konton iyo shan kun oo shilinka soomaaliga ah markanna haddaan u weecno dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii doolar lagu beddelayay lix iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka doolar waxaa lagu qabanayay laba milyan iyo lix boqol oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan iyo toddoba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa naga intaa dhegaysigiinana waad ku mahadsantihiin